markay dumarku dareen qaadaan oo muxuu ahaaye dareenka kadib soo baxa ama ha loo galmoodo ama dareenka ha ku soo baxaan biyahaasi biyo walba ma aha xubinka taranku marar badan waa iska qoyan yahay markii uu istimtaac yimaado oo galmada ka horna waxaa laga yaabaa ifraasaad fara badan iyo dhacamadaas inay sii kordhaan kuwaasi marka ma aha kuwa laga qabaysto kuwa laga qabaysto waa manida maniduna way ka duwan tahay kuwa raggiiyo kuwa dumarkuba way ka duwan tahay xagga midabka iyo urkaba way ka duwan tahay biyahaas ee muxuu ahaaye xubinka ka imaanaya oo ragga iyo dumarku waxay ku kala duwan yihiin raggana way soo baxayaan oo markaaba waa la arkayaa dumarkuna marar badan waxaa laga yaabaa inaysan arkin laakiin ay dareemaan ta kale biyaha shahwadu markay soo baxaan oo qabayska waajibiya jidhka dareenkii ku jiray baa yaa dabaya marka hore jidhku waa dareen qaadaya soo maha dareenkii markuu shahwo guto rag iyo dumarba markaasi waxa waa kala dabcayaa soo maha kaasaa marka biyahaasa waxaa la yidhaahdaa biyaha qabayska waajibiya inayna galmo ku soo bixinna waa suurtagal